Star FM News.
bismillahi raxmaan raxmed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinku wayna waxaa kamid ah bulshada loogu baaqay gargaarka daadadka aan keli ah dowladda lagu sugin kadib wadadalada qaran ee soo saaray warbixintooda iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka qeybgalay munaasabad abaalmarin lagu bixinayay kadib lagu qabtayna aqalka sare ee xaruntiisa magaalada muqdisho dahur wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waxay ahaayeen qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada guddiga wadahadalada qaran ee n a d c o ayaa waxa ay ugu dambeyn soo saareen warbixin laga sugayay bayaanka guddigan iyo waxyaabaha kale ee la xiriira waxaa inoo faahfaahinaya maxamed axmed khaliif guddiga wadahadalada qaran ee nadco ayaa ugu dambeyn soo saaray warbixin laga sugayey bayaanka guddigan waxaa ku cad in warbixinta qaab dijitaal ah loola wadaagay madaxa isbahaysiga waa madaxda isbahaysiyada kenya kwanza iyo azimiya loomoja ee kale ah madaxweyne william ruuto iyo raila odinga guddiga ayaa xusi inuu arrimo badan ku heshiiyey balse ay jiraan qodobo kooban oo waa lagu kala aragti duwan yahay kuwaasoo loo bandhigay hogaamiyeyaasha isbahaysiyada siyaasadeed ee muxaafidka iyo mucaaradka guddiga wadahadallada qaran ee loo soo gaabiyey nadco ayaa ku heshiiyey in qiimeyn dabagala lagu sameeyo geedi socodkii doorashadii guud ee sanadkii hore sidoo kale waxa ay ku talinayaan in dibudhis iyo dibuhabeen lagu sameeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee i e b c waxay ku talinayaan in la kordhiyo tirada xubnaha guddigan shaqaalaysiinaya saraakiisha cusub ee i e b c oo hadda ah toddobo si looga dhigo sagaal xubnood sidoo kale waxay soo jeediyeen in muddada maxkamadda ugu sarreysa waddanka subriim kood ay ku dhegeysanaysaa kadib go-aanowaa go-aana uga soo saaraysa dacwadaha ka dhasha natiijada doorashada madaxtinimo ama madaxweynaha oo ah afar iyo toban cisho in laga dhiga koow iyo labaatan cisho waxaa sidoo kale soo jeediyeen in isbedelada dhanka sharciga ee la meelmariyey wax ka yar siddeed iyo toban bilood ka hor xilliga doorashada guud in la adeegsado in lasii adeegsado codaynta xigta si loo yareeyo qiimaha sarreeya ee maciishadda xubnaha kale hogaaminaya colonzo musyoka iyo kimani uchungwa ayaa ku teliyey in laamaha dowladda ee golaha fulinta baarlamaanka iyo waaxda garsoorka ee miisaaniyadda uga baxdo safarada yareeyaan boqolkiiba konton guddiga mushaaraadka iyo gunooyinka ee s r c ayaa ku soo jeediyeen in boqolkiiba soddon uu dhimo lacagaha gunooyinka ee shaqaalaha dowladda la siiyo nadco ayaa ku talinaysa in wasaaradaha tamarta iyo maaliyadda ay ka wada shaqeeyaan in canshuurta ku baxda dayactirka waddooyinka iyo kahortaga in aan shidaalka la wasaqaynin hal kiilitirba laga dhigo laga kala dhimo shan ilaa iyo saddex shilin guddiga ayaa sidoo kale soo jeediyey in dowladda dhexe ay dhammaystirto daadejinta dhammaan howlaha hoostaga ismaamulada ayna ku wareejiso raasimaalka la xiriira guddiga wax soo jeedinaysa guddiga waxay soo jeedinayaan ka mid ah in baarlamaanka uu isbeddel ku sameeyo dastuurka dalka tani ayaa la doonayaa in miisaaniyadda dowladda dhexe ay siisa ismaamulada oo hadda boqolkiiba shan iyo toban ah in aynan ka yaraanin boqolkiiba labaatan sidoo kale waxay soo jeediyeen in lasoo dhiso xafiisyada rasmiga ee madaxa mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha dalka soo jeedinta waxaa qayb ka ah in ra-iisul wasaaraha lasoo xusho kadibna markuu baarlamaanka ansixiyo in madaxweynaha dalka uu si rasmi ah u magacaabo guddiga nadco ayaa ku taliyey in dastuurka dalka lagu dabaqo oo la xoojiyo satuuqa qarane ee uu siinta ee loo soo gaabiyey n g a a f iyo satuuqa kormeerka ee aqalka sare sidoo kale waxay xubnaha guddigan ku taliyeen in la dejiyo xeerka satuuqa horumarinta deegaanada hoose ee dalka soo jeedinta kale ayaa ah in lasoo dhiso guddiga madaxa bannaan ee maareynta xisbiyada siyaasadeed oo qaabilsanaan doono diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed iyo maamulka lacagahooda waxaa arrinkan hadda qaabilsan xafiiska diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee dalka ee loo soo gaabiyo o r p p hase ahaatee xubnaha guddigan waa xubnaha guddiga wadahadallada qaran ayaan ku heshiinin in canshuuraha laga qaado shidaalka ee laga dhigay boqolkiiba lix iyo toban in lagu soo celiyo boqolkiiba siddeed ee lacagaha kenyaanka laga jaraya ee lagu biirinayo sutuuqa guriyeenta ee labaduba ku xusan xeerka maaliyadda ee sanadkan islamarkaana kenyaanka ee aada u saameynayso arrintaasi ee la xiriirta dhanka kale madaxweynaha dalka william ruuto ayaa arrintan ka hadlay wuxuuna soo dhoweeyey go-aanka ka soo baxay guddiga wadahadallada qaran waxaana hadalladiisii madaxweynaha ka mid ah Watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue, wamemalizana na hiyo kazi, na tunawapongeza, wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane, tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo, na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali ile watu wanaenda eh, safari ile watu wamesema ipunguzwe by 50, uh, by 30%. Wengine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi, ndio Kenya iweze kusonga mbele because we must learn to live within our means. Yale mambo mengine yote wamependekeza, sasa nyinyi wabunge mwende mukalie hiyo maneno, tumalizane. Sisi Wakenya wengine tuungane sasa, tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi, bila chuki na bila ya kugawana. Tuwe pamoja so that we can move together as a country.
faadum waa mahadsantahay maxamed gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah waxgaradka gobolka waqooyi bari dibad cali came ayaa ka hadlay saameynta daadadka waxa uu bulshada ugu baaqay inay isku gargaaraan islamarkaana aynan keliya dowlada dhexe ismaamulka amaba hay-adaha samafalka ka sugin inay caawiyaan dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay fatahaadaha dubbada oo ku baaqi in allabari la sameeyo ayaa tusaale usoo qaatay ismaamulka gaariso oo uu sheegay inay ku nool yihiin dad badan oo gurmad ka qayb qaadan kara wixii dhacay horta ilaahay amarkii bay ku dhaceen nicmaadkii faraha badnaa ee roobka ahaa waxay isu rogeen saameyn badan bay yeesheen hase ahaatee madaxdaanadii way dadaalahayaan ee dowladday u tegahayaan hay-adahay u tegahayaan waxaa hadda aan aragnana waa waxaan weli intii cimriga annaga jiray aana arkin biyo intaa la eg marka laba farrimood baan diri lahaa horta in ilaahay la baryo ilaahay baa weyn oo waaxid oo tasarruf iyo mulki iska leh in ilaahay la baryo dadka madaxdeena ilaahay loo baryo in ilaahay uu la jiro annagana aan wax istarno magaalada gaaris hadda dad badan oo dadka wax tari karaa jooga marka waxa dadka kale uu haysto ama hay-ad ama dowlad keli inaan la arkin oo culummada ay masaajida ka istaagto hadda gaaris biyihii waxay gaadheen meel aada khatar u ah bulooyinkii hooseo dhan waa laga soo baxay jidkii laamo u jeeday iyo saangur wixii xagga ka ahaa way biyooreen marka dad badan oo dadka wax tari karaa jira aniga waxay ila tahay annaga aan isu gurmano ilaahay aan barino culummada dadaal bay haysaa inay dadaalkaa la kordhiyo oo masaajid walbaba horta inta dada agtiisa ka barakacday la ogaado waxa la istaro ilaahay la isu baryo wakti waxaa jira fara isku taagtaag uusan waxba taraynin is-eedayn hadda waktiga hadda maanta aan joogno war hebelow intaan qabanin inta qaba uwey moogiye hebelow maxaa sidan u yeesha waktigii la isdhahay moo markay wuu gaaban yahay ilaahayga dawliga ana waxaan ka bariyay inuu noo nusreeyo dunuud uu noo soo diro dadka u kaalmayso culayska uu naga qaado asaga unbaa culays qaadi karaa oo uu noo nusreeyo ilaahayow yaa rabbi yaa daljalaali walikraam ilaahayow adaa ilaahayow ilaahow adaan ku baryayn ilaahu culayska naga qaad ilaahu junuud noo soo birmata noo yeel ilaahayow rabbiyow ilaahayow ilaahayow ilaahayow niyadaanada mid ka dhig ilaahu ummadda soomaalida iyo dadka kenyaaba ilaahayow ilaahu midnimo na sii wixii dhacay horta ilaahay amarkiisa dubad cali cameehi ayaa dhanka kalena waxaa ku taliyey in marka loo gargaarayo qoysaska ku barakacay daadadka aan marnaba la hilmaamin ka hortaga xanuunada saameynta waa ku yeelan kara xoolaha biyaha horta dadka xoola dhaqadka ah ayaa fariin u diri dadka xoola dhaqadka aan ka hadli hadda waxaad moodaa dadka inuu mashquul uu kaga dhigay raashin raadin iyo i d b dadka barakacay waxaan rabnaa madaxdaanada inay ogaato xoolaha khatar bay ku jiraan beer hadda iyadoo sheekadeeda la iskuma bahayo oo waktigii biyaha ay go-aan umaan ogaanayna wixii khasaaro ay keenta laakiin hadda waxaa kacday kaneeca waxaa kacay baal waxaasna xoolaha weliba reer cadka geela iyo ariga riyo cadka khatar bay ku jiraan marka hana loogu qayliyo veterinariga xoolaha daawaha naloo raadiyo daawo iyo shandarwada markii hore sanadii two o fiveki oo sandhiigii layidhaah waxaa jiray sandarwada aan kaneeca fuulaynin waxaa kaloo la keenay daawo sandarwada lagu dhaqi marka waxaa fiican county walbaba inuu intuu fadhiisto prioritiska uu uu baangeysto waxaan malaynaya intaasaa ku filan dibad cali camee waxgaradka ismaamulka gaariso ka mid ah mudanaha deegaan baarlamaneedka bariga embakasi ee ismaamulkani nairobi paul ongili oo loo yaqaano oo baabowino ayaa waxa uu dowladda dhexe ku eedeeyey in ay ku fashilantay saxidda imtixaanaadka fasalka sideedaad dugsiyada hoose dhexe k c p e da ee dhowaan natiijadooda la shaaciyey tani ayaa timid kadib markii golaha imtixaanaadka qaranka neeg uu qiray in boqol saddex iyo soddon ka mid ah ardaydii imtixaanka sameeyey maadooyinka qaar laga siiyey buundooyin aan sax ahayn madaxa fulinta ee golaha neeg ayaa waxa uu sheegay inay cabasho kaga timid arday waa arday buundooyin hoose kasoo hooyey qaar ka mid ah maadooyinka gaar ahaan luuqadaha ingiriiskii suwaaxiliga golaha ayaa arday kasta oo cabasho ka qaba natiijada uu helay ku wargeliyey inuu haysto soddon cisho oo uu cabashadiisa kusoo gudbin karo si arinkan loo gudagalo wakiilka laga soo doortay deegaanka hoose township ee ismaamulka wajeer ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in biyo kasoo baxay god wasaqda lagu qubo ee magaalada wajeer ay gudaha usoo galeen xaafadaha tani oo qeyb ka ah saameynta daadadka cabdiraxmaan macaawiye ayaa qodobkan dhammaystiraya halkani waa godka lagu shubo wasaqda laga soo qaado xaafadaha kala gedisan ee magaalada wajeer haddii ay noqoto wasaqda laga soo qaado suuliyaalka ama boosaneerada magaalada wajeer iyadoo xilli roobaad lagu jiro lagana cabsi qabo inay wajeer ka dilaacaan cudurrada halista ah sida cudurka daacuunka ayaa haddana shacabka xaafadda calimacow waxaa u sii dheer godka wasaqda ee lagu shubo magaalada wajeer in xilli roobeedka uusan lahayn kontarool ama meel lagu xadido wasaqda waxaa isku darsamay biyihii roobka iyo wasaqdii godkaasi lagu wada shubay waxaa hadda sidan bannaanka u soo waa saxaradii lagu shubay godkani beeraha qaar ee xaafadda calimacow ku yaallo waxaa daadsan wasaqdii ka soo baxday godka weyn ee wasaqda lagu shubay ee magaalada wajeer loo yaqaano dhaminsaydka beerahani waxaa ku tiirsan dad danyar ah oo dalaga ka soo go'a u suuqgeeyo suuqyada kala duwan ee magaalada wajeer balse waxaa hadda dhex yaalaan saxaradii ka soo guddoontay godka weyn ee lagu shubo wasaqda magaalada wajeer wakiilka deegaanka township mudane mahad maxamed oo gaaray halkaasi ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in godka weyn wasaqda magaalada wajeer oo malaayiin lacag ahna qandaraasley lagu siiyey si ay halkaasi u hagaajiyaan in wasaqdii gudaha ka soo baxday ay beeraha iyo xaafadaha magaalada wajeer hadda soo gelayaan waxa uuna dowladda ugu baaqay in si degdeg ah arrinkan wax looga qabto haddii kalena albaabada la isugu laabi doono godka weyn ee wasaqda lagu shubo magaalada wajeer maanta waxaan soo booqanay damsit wejiya damsit oo sida oo kalena ah sawajka magaalada qaylo badan baa maalmaha nooga soo yeeraysay bulshada qaylo badan baa ka keentay waxaa noola sheegay in maarata biyihii ka soo fatahaaday ay xaafadaha soo galeen sida haddaba idinkaba arki kartaan waxaa arki kartaan meeshaan waxaa biyihii ka soo fatahay laakiin ilaa beerahaas waxa ku jiro arkaysaan waa qashinkii iyo saxaradii kasoo fatahaaday ka imaaday damside cudurro badan baa ka dilaaci karaa nadaafad xumo badan baa ka jirtaa meeshaan dadkii cabasho badan bay ka muujiyeen dowladdii waan u sheegnay waqti badan waan u sheegnay solution hadda aan uma jeedno last week waxaan u malaynaa laba jii xafiisaan tagay xafiiska waxaan tagay c a c london special planning oo hoos imaada damsite si aan gabadh ugu weydiiyo su-aalo ku saabsan waxyaabaha ama barnaamijka hadda oo immediate solution ay u hayaan ama xal degdeg oo meeshan u hayaan waxayna ii sheegtay inay xal degdeg hadda oo la hayo ay jirin sida si lamid waxaan u tagay chief of sub public health and sanitation waxaan u sheegay ceelashii dadkii xaafadan degnaa in ay ay leeyihiin ceelasha biyaha dhadhankooda iyo maarata kaalagooda waa isbedelay marka biyi haddii dhadhankoodii kaalarkooda isbedelay waxaan dhahay aan codsaday lab test in la sameeyo oo biyahaas la qaado sambol leh kadibna laab la geeyo resultigooda lasoo ogaado waxay maalintii maalinta kadambaysan arkay chief of sagi wasiiradda ayagoo water purification tablets ama biyaha lagu sifeeyo kaniiniga biyaha lagu sifeeyo ayagoo la imaaday meesha xaafadda isku suwaraay taasna xal uma noqonayso waxaan aragnaa meesha inuu daacun ka dilaacayo nadaafad badan badan aa ka jirta meeshaan maalmo ka hor ama isbuucyo ka hor waa la nadiifiya lagu leeyahy haddana waa kan hal meel uu gaari gala male saa arkaysaan meeshaan meel uu gaari gala male meeshaa marka biyihii soo qulqulaya qashinka nagu lagu istaajiy waxaan aragnaa marka nadaafad xumo iyo dayacad badan inay ka jirto meeshaan in shaqo laga qabtan ay dowladda diyaar aysan u ahayn waayo wixii laga qabtay hadda u jeedaan maalin kasta waa laga shaqa laga qabtaa leeh waa sewajka iyo damasayidka magaalada hal meel isku leeyahay meesha ayadeed haddii maaragtay nadaafad ama hal waara ay u- dowladda u weysa waxaan u malaynaa inaanan intaa ka badan shacabkii qaylinay oo aniga maalin kasta ugu soo qaylino telefon isoo dirayo kaale waxaan al arag dhibkaan aan haystay oo qaylinay anigan aan dowladda ku matal intaan ka badan inaan u dul qaadan karin inay meeshaan sidaan sii ahaato intaan ka badan inaan u dul qaadan karin biyihii meeshaan ka soo qulqula inay xaafadaha iyo dadku ugu tagaan hadday dowladda shacabkeeda ilaalinayn annagii doo dadkii maaragtay ee, u xil saarnaay meeshaan ay maaragtay awood u yeelan waayeen inay xalliyaan arrintan shacabka ayaa waxaa insha allahu tacaala meeshaan waxaan qoofil ku taagi doonaa oon istaajin doonaa ilaa xal waara laga hela waxaan rabaa inaan dowladda fariintan u gudbiyo dowladda waxaan leeyahay meeshaan damaside waay waana sewage damaside iyo sewage islama ahaan karto waxaan rabnaa in la kala saaro maalin dhexdaas trainna isu raacnay si si land iyo aniga aan isyelo isu raacnay waxaan aragnay damaside waxaan dhahnaa sewage ku yeela eh, isyelo the way it's very clean hataa xafiiska a- ayaga fadhiisanaya wuu ka fiican yahay wuu ka clean badan yahay. meeshaan maxaa aragtaa marka soomaalidii inay isfiirinayso oo qof walba wuxuu leeyahay dadkaas ha- haddii meeshooda hanaga joogeen wax ba ayaga ha noqdeen oo maaragta soomaalinimadii iyo qabyaaladii urtiya soomaali ka dhex taagneed lagu xumaynaya dadka halkan degan inaanan dan laga lahayn in maaragtay maaragtay caafimaadkooda iyo xoolahooda inay nabad galaan inaan dan laga lahayn sidaa daraaddeed haddii noqotay in dowladdii ay isku fiirfiirinayso howshii waxba aan laga qabanayn la leeyahay maaragtay maalin kasta contracta meeshan wax laga qabana intaa ka badan inaan u dul qaadan karin shaqadina aan si degdeg ku joojin doono hadday maaragtay halkan meeshaan hadda ujeeda hadda xal laga qaban waayo insha allah by Tuesday we'll going to close the whole dam site hadda kadib waxaan rabnaa dowladda inahay xal ka keento hadday xal ka keeni weysana waa saan sheegnay waa- waa la xiri doonaa meeshan ilaa xal looga helo derbigan marka la dhisay waxaa ka dhashay qalaaf badan baa ka jiray waqti badan buu qalaaf ka jiray laakiin madaxdii halkan u dhalatay oo dadka hadda halka xaafadan degan ka dhalatay waxay dadka shacabka ka dhaadhiciyeen in maaragtay xoolihii iyo ilmihii ay meesha god ku dhacayaan sidaa daraaddeedna ay tahay in la feesgareeyo si xa loogu helo xal oo daawada iyo raashinka dhacay ay usoo qaybsanayeen iyo saxarada ay ku dhex dhici lahaayeen si xal looga helo in ilmaha laga feesgareeyo laga deero meeshaan ayaa go'aan lagu gaaray laakiin in dhamsidekan dhamsidekan uu sii jiro oo la exist oo sii exist gareeyo oo sii jiro mar lagu heshii ma jirin in wax cusub laga dhisana ma ogeen wax kasta oonan la maaragtay ay bulshada meeshaan aan xal ugu jirno dan ugu jirno waa ka warqabin oo la dhisa oon aragnana si deg deg waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay joojiso waana joojin doonaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa dadka ee, meeshaan maaragtay ku- ku shuba qashinka saa arkaysiin meeshaan hadda waxaan qashin waa banaanka xali waxaa lagu shuba dhaamsa markuu xirmo albaabka uu ka xirmo gaarigii wadi suwajka meeshaan buu xaarka ku shubay qashinka hii wada halkaas buu ku shubay waad arkaysaan kamerada ku qaban kartaan sidaa daraaddeed gaariyaasha halkaan jooga shacabka waxaan u- ugu- weliba brifetka u badan oon danta ka lahayn oo markay imaadaan ay ku daadin oo kala wareegaay waxaan u waraynaa inaad harkooda ku celisaan uma dul qaadan karno qashin kasta oo unplanned disposal lagu samaynayo oo outside kii kale derbiyaa la dhisata hadday derbiga geli waayeen ayaga qashinka iska buuxiyeen ma bannaankay ku daadinayan guryahooda ku daadsadeen meesha waa buuxdaay intaa ka badan uma dul qaadan si kastaba ha noqotee maaha markii ugu horraysay oo ay caabasho ka soo yeerta godkani iyadoo dadka xaafadda calimacow deganna ay dhibaato ku qabaan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta star ismaamulka wajeer
aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan oo warkaasi uu jeer kasoo diray waxaa lagu soo waramayaa in hal qof lagu dilay iyadoo sidoo kale sagaal guryo aana la gubay kadib weerar xalay laga geystay galbeedka ismaamulka laamo weerarkan ayaa looga shakisan yahay inay geysteen xubno ka tirsan ururka al-shabaab bishii hore ayay ahayd markii ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ay soo saartay liiska magacyada soddon iyo shan qof oo lagu tuhmayay inay ka mid yihiin kooxaha argagixisada ay dhibaatooyinka ku haya shacabka ku nool ismaamulka laamo iyo aaga kaynta buuni goobjoogayaal u waramay warbaahinta dowladda ee k b c ayaa sheegay in dadkii xalay weerarka fuliyey ay aada u hubeysnaayeen ilaa ay hadda ma jirto cid falkan loo soo xiray inkastoo booliiska ay sheegayaan in ay wadaan baaritaanadana la gudagalay
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabad abaalmarino lagu siinayay xubno ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya kuwaasi oo guddoonka aqalka sare uu sheegay inay shaqooyinka si wanaagsan u qabteen amaba ay yihiin xubnihii ugu shaqada badnaa madaxweynaha ayaa tilmaamay inay wax muhiima tahay marka qofkii fiicnaa amaba eh, ku fiicnaa ilaalinta shaqada iyo gudashada waajibaadka qaranka uu ka duwanaado dadka kale sidoo kale tallaabada uu qaaday aqalka sare ee lagu abaalmarinayay xubnaha shaqooyinkooda aadka u fiicnaayeen ayuu madaxweynuhu tilmaamay inay tahay casharo dhab ah oo mudan in la barto islamarkaana lagu daydo oo hay-adaha kale dowladdu ay ku dhaqmaan shaqo aad iyo aad u fiican ay ahayd mudanna wakhtigeediina la joogo laakiin bini aadan nahay waxaan rabnaa maxaan ka baranaynaa shaqadan gabdhahaas iyo odayaashaas akhyaartaas waa sharafnay waa weynayna bis waa dhammaatay adiga ku ekaato miya meeshaan casharaa ku jira oo in laga barta ay tahay oo waxyaabaha yacni xaqiiqada ee shaqada markay timaado ka dhex jiraay inaan ogaano kow meeshaan xoogaa dadne waxay u tahay yacni wux masawirkooda ama muuqaalkooda dhabta ah dadne muuqaalkoodii dhabta ahay inuu muuqda eeg waa muuqan waaye kow horta dee marka uu maxaan ku rahay senator gaagaab lagu bilaabo waxay tilmaamay hada- mahmaadii ee ee, rag waa raggii hore hadalna waa intuu yiri rag waa raggii hore horta kusoo dhammaanay dhallinyarada meeshaas horta xoogaa ku sheeqday gabar iyo wiilba intaas marka laga yimaado haddana maxaa kaloo haddana tilmaamay gabdhaha iyo maxaan ku rahdaay iyo ragga daacadnimada howlkarnimada shaqada inay gabdhuhu ragga kaga horeeyaanna tilmaam kale ay karto laana intii guddi oo hadda la abaalmariyay waa guddiyadii gabdhaha ay ama guddoomiye u ahaayeen ama guddoomiye ku-xigeen u ahaayeen Ee, maxaan ku rahdaa ayagiina haddana si gaar gaar ah hadday tahay xaadiradii iyo waqtiga ilaalintiisii iyo iyo hadday tahay inta marka waxaan leeyahay casharadaasi intaan si fiican intaan si fiican u dhuuxno aan kudaysi badan aan ka muujino gabdhuhu aad iyo aad ay u mahadsan yihiin way dadaaleen waxa waaye waxa dadaalka dheeriga laga rabo waa dhallinyarada dhallinyarada ragga ah weliba dadka inay soo dheelmadaan oo xafiiska ayagoo lagu furo oo ay joogaan ay usoo hormaraan ay ahayd ay ahayd laakiin dee muxuu ahay senator marian marka laga yimaado g- gabdhihii iyo wiilashiiba dhallinyaradii da'yartii ee aqalkan aqalka hortiisa aqalka odayaasha la yidhaha laakiin haddana odayi marka la leeyahay dee da' ma aha oday waa mas-uuliyad waa ixtiraam waa maxaan ku yidhahdaa daacadnimo odaygu intaasoo wataa oo ay khibradu keentay dhallinyarada halkan timidna intaasay odayaasha la wadaagaan laakiin waxaan leeyahay marka taas waa midaas tan kale oo aad iyo aad muhiim ku ah oo gudoomiye cabdi xaashi iyo aqalka saraba maanta ay jideeyeen waxay tahay war qofkii dadaalay labadii qof ee wada dadaashay kii sii dheereeyey iyo kii labadaas qof ka dadaal yarayba inay qaanad kula wada jiraan oo ay wada sinaadaan sax ma aha wixii ay ku kala mudnaan lahaayeen ama ku kala badnaan lahaayeen hadday dallacsiin ahaa leed hadday darajo kale ahaa leed hadday dhaqaaleed haddaanay jirin xataa warqadaa yartaa iyo xusud ma waxaasaan ku siiyaa maxay ahayd mase shan geedaan kaa sheegaa wixii wixii la dhihi jiray ee shanta geedo shanta geed iga sheeg uu ninkii uu ka door biday ama ka doortay xoolihii ama wixii la siin lahaa war magacaa qof dadkan haddaan wax kale u weyna magacooda aan sheegno in dadka waxaas ku sifooga ay yihiin wax weyn waa waana wax soomaalida oo dhanna looga baahan yahay maaha aqalka sare maaha golaha shacabka wasaaradaha meel wal- shirkadaha privateka meel walba war laba qofood oo meel wada joogtahay ma wada sinna ee kii kii sarreeyo shaqada iyo daacadnimada iyo ilaalinta waqtiga iyo ilaalinta sharciga iyo disibliinka ku fiicnaa kan kale waa inuu wax ka duwanaadaa waa inuu wax ka duwanaadaa laakiin haddii wixii isku ay mid yihiin midka kale muxuu midkan dadaalaya muxuu u dadaalaya usoo kallahaya oo muxuu ahay ku- u muujinayay ku dheganaanta iyo xilka iyo mas-uuliyadda xambaarideeda ay muxuu u dhibsanayay oo ay u daba taagnay marka waxaan leeyahay meeshaas maanta meeshaan eh, gudoomiye cabdi xaashi iyo aqalka saraba eh, casharo dhab ah runtii oo in laga barto oo looga daydo ay tahay ayaa nolo dhigay marka mar kale aad iyo aad ayaan gudoomiyaha iyo guddoonka guud ahaan iyo senataradaba aan ugu mahad celinayaa wadaad furteen wadadaas in badan oo ka mid a waa lagu daysan doonaa haddii aad yidhaahdo gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa isna sheegay in qof kasta oo shaqo weyn qabtay lagu abaalmarinayo amaba lagu bogaadinayo ee shaqadiisa waxaana uu tilmaamay in ay munaasabadan ugu talagaleen dhiirigelinta senatarada ugu shaqada badan aqalka sare mudane madaxweyne waxaan kaaga mahad celinaya inaad nagala soo qayb gasho munaasabadan yar ee aanu ugu talagalay dhiirigelin senatarada oo aan ahayn yani inta hadda aan iswax siinaynaa inayna ahayn kuwa keligood mudan laakiin waa kuwii aanu isnidhi dee kolkii shaqadii la qabtay iyo hawlihii la qabanayay waa ugu mudan yihi sida uu xogayuhu sheegayna waxa weeye saddexdaa qaybood ayay noqonaysaa mudane madaxweyne ma rabo aanu khudbo halka inaan ka jeediyo laakiin waxaan isleeyahay een, way mudan tahay in howlaha dhiirigelin loo sameeyo dadku isku wada mid maaha dadku isku wada mid maaha wuxuun buu isdheeraan karaa marka waxaan leeyahay haddee malaha ereygii gebagabadii wuxuu noqon doonaa ah, okay waxa weeye kolkaa waxay inoo yeedhin doonaa baan filayaa xubnaha abaalmarinta la siinayo isimada s c khaatumo oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku howlanaa xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex jiray xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo xubnaha mucaaradka ee maamulkiisa kasoo horjeeda ayaa waxay ka warbixiyeen halkay u marayaan howlaha xalinta khilaafaadka doorashada ee u dhexeeya labada dhinac ee kale ah xukuumadda puntland iyo sidoo kale mucaaradka waxa ay sheegeen in ciidamada lagu celiyey kuwo kasta halkii ay joogeen waxbarashada ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqyada bulshada magaalada garoowana ay sida caadiga kusoo noqdeen sidoo kalena dadka soomaaliyeed ay ugu baaqeen inay kala garabsiiyaan amaba ku garabgalaan xalinta khilaafaadka ka dhex jira puntland maanta waxaanu joognaa shan beri baanu joognaa haddaanu meesha nimi waxaanu ka bilownay arrimaha nabadgelyada arrimihii nabadgelyada ilaahay waa noo suurtogeliyey waxaanu kala qaadnay ciidamadii ciidan walba waxaanu geynay meeshiisii baanu geynay ama meelshii uu markii hore ku sugnaa magaalada nabadgelyadeedu boqolkiiba boqol bay ku soo noqotay iskuulaadkii waa furmeen dadkii markii shakiga ku dhacay oo markii horeba dad badan ma guurin laakiin shakigii magaalada galay ee kala shakiga ahaa waa ka baxay dadkina waa soo noqdeen iskuulaadku waa furan yihiin magaaladu waa nabad hawshaasi saas noogu qabsoontay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyo ummaddii nala shaqaysay oo maaragta ay ka mid ahaayeen odayaasha dhaqanka ee magaalada waxgaradka iyo culimmadu ay ka mid ahaayeen ee nala shaqeeyey aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa fayceka sidaas baanu maaragtay aanu u soo afjarray xagga nabadgelyada iyo iyo iyo maxaa la yidhahdaa kala durkinta ciidanka wixii kale oo loo gudbayo oo siyaasadaha iyo waxyaalaha laysku hadlaa laysku hayana dib baanu ka sixi doonaa haddii ilaahay idmo aanu hawshooda ka geli doonaa hawshuna waa fiican tahay boqolkiiba boqol aad iyo aad bay u fiican tahay ka codsanaynaa cid kasta oo danaynaysa hawshaas ama guda ha joogto ama debad ha joogto inay gacan nagu siiyaan nala shaqeeyaan na toosiyaan talooyinka iyo maxaa la yidhahdaa tusaale waxay hayaan ayna siiyaan hawshaasi waa uruurinaynaa xogaha wixii aanu u nimina waanuu sheegnay waxaanu kala kulannay iyagana soo dhoweyn wanaagsan maqal wanaagsan ixtiraam wanaagsan dhammaantoodna waxay diyaar u noqdeen in nabadan aanu ka wada shaqayno xasiloonida iyo deganaanshaha puntland aanu ka wada shaqayno waan ugu mahad saagaraadka ugu mahadceliyey mar labaad iyo mar saddexaad iyadoo mahadda ilaahayna aanla ilaaweynin sida awgaraadku sheegay waa nabad puntland ummadda soomaaliyeed baan u sheeganaa ummadda puntland baan u sheeganaa beesha caalamka ee danaynaysaan u sheeganaa waa nabad garoowe waa nabad ciidan baan is horjoogin khilaaf baan taagnayn arrintaa ilaahay waa suuliyey dadkii deegaankaa suuliyey dadkii waxgaradkaa suuliyey imaanshahayagii aanu nimi ilaahay wuu noogu gargaaray in khilaafkaas iyo nabadgelyada darradaas ay meesha ka baxdo intaasaanu sheeganaa dadkii welwelsanaadow iska saara welwelka wixii tegadow ku soo noqda deegaankiinna iyo dalkiinna waxbarashadii ganacsigii arrimihii bulshadoo dhan sidoodaa ha u socdeen waana socdaano wax badan awalba ma jirine in yaruunbaa jirtay oo ah in dadku ay shakiyaan shakiga iska saara sidaa garaadku sheegay waxaanu ka codsanaynaa ummadda garoowe ummadda puntland dadka soomaaliyeed cid kasta oo waxtar ama tala ha noqoto ama tabarha noqotee inaynu gacanta iskugu wada geyno puntland oo hooyadii soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna qiimay ku leedahay mandaqadan geeskana qiimay ku leedahay inaynu nabadeeda gacmaha iskaga wada buuxino rofeor cabdaleh maxamed aadan oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa kaga mahad celiyay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dadaalkiisa midho dhalay ee ku aadan in soomaaliya ay ku biirto ururka waarur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee jaaliyada bariga afrika waxa uu sheegay dadaal badan in lasoo sameeyey islamarkaana ay jiraan faa-iidooyin badan oo dadka soomaaliyeed ay ka helayaan sidoo kalena faa-iidooyin dalalka ay soomaaliya kula biirtay iskaashiga dhaqaalaha ay iyaguna dhankooda heli doonaan
ummadda soomaaliyeed awalba way xoogsanaysa oo ganacsi way ku jirtay wadamadan badankood way joogaan qaar baa warshado kuleh qaar baa wax badan ku leh laakiin si mataqaana iska individual oo qaab garab rarad lagu tilmaami karo oon si official aan aan satal u ahayn ayay ku ganacsanayeen laakiin hadda waa loo sharciyey sharci bay heleen wadda soomaaliyeed ee wadamadaas ku noola maanta ka ganacsada maanta waxay yihiin dad sharci ku leh wadamada ay joogaan si official ugu ganacsanaya ixtiraam ku helaya runtii marka ugu horeysa horta waa ammaan amnigii xaggiisa amni bay helayaan oo dalka ay joogaan bay xuquuq ku yeesheen xuquuqdaas kadibna ayaguna xuquuq baa lagu yeelanayaa faa'iidooyinka marka dalkeenna suuqana uu leeyahay markaad fiiriso tusaale ahaan institutionada dalka marka laga soo qaada hay-adda ugu aadan dhinaca ganacsiga wasaaradda ganacsiga iyo chamber of commerce labaduba waxay helayaan dhaqdhaqaaq activity weyn ayay heli doonaan toddobadaas wadan cooperation yeelan doonaan wasaaraddeena ganacsiga toddoba wasaaradood oo kale ayay cooperation la yeelan doontaa qaab kolga dhaqdhaqaaq ganacsiga alabuurkiisa iyo activities fara badan ayay maaragtay halkaa ka abuurmaya chamber of commercega soomaaliyana sidaas oo kale toddobadaas wadan wadan kastaba chamber of commercega uu leeyahay ayay maaragtay xiriir yeelan doonaan taa waxaa dheer eh, si eh, ama qaab kambani ha noqoto ama qof shakhsi ha noqdo ganacsatada soomaaliyeed waxay u heli doonaan runtii capacity weyn ayay- ay ay yeelan doonaan oo ay u heli doonaan eh, heli doonaan si ay maaragtay ugu ganacsigooda goobaha eh, wad- suuqaas ay ge- ge- gaarsiin doonaan marka waxay heli doonaan runtii eh, dhaqdhaqaaq badan bay ka helayaan of course ayagana waa annagana waa dalalkaasi faa'iido badan bay naga heli kab noqoshada runtii jid dheeraa loo soo maray jid qodaxyaalaa loo soo maray dadaal badan baa lagu- lagu soo bixiyey Eh, dhowr jeer waa laisku dayay waa waa faylgarowday laakiin fortunately een, madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud runtii waxyaabihii u damaanad qaaday oo ummadda u ballan qaaday ay qayb ka ahayd arrinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamul goboleedka soomaalida jubbaland waxaana halkaas uu kula kulmay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waxaa sidoo kale uu la kulmay eh, madaxweyne ku-xigeenka jubbaland gudoomiyaha golaha wakiilada maamulkaasi iyo qeybaha kale ee bulshada socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa salka ku hayay u kuurgelidda xaalada bini-aadanimo ay sababeen fataadaha webiyada iyo roobabka elnino ee aadka u xoog badan ee ka da-aya ee waxyaab- ee waa deegaano ka tirsan maamulka jubbaland iyo gudaha soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ah socdaalka ra-iisul wasaaraha ujeedooyinkiisa dardargelinta wejiga labaad ee howlgalka lagu ciribtirayo al-shabaab xarig ka jaridda iyo sidoo kale dhagax dhigidda mashaariic horumarineed iyo xoojinta wadashaqeynta hay-adaha federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya ah maxamed qodobo dibadda ka codsado mahadsanid faadamo dowladda dalka siriliyon ayaa waddankaasi ku soo rogtay bandow qaran tani ayaa timid kadib markii rag ubaysan ay weerareen saldhigyo militari oo ku yaala caasimada dalkaasi ee freetown arrinkan ayaa shaaca looga qaaday bayaan ay soo saartay dowladda siriliyon dowladda siriliyon ayaa maanta sheegtay inay iska caabisay weerar lagu soo qaaday xerada ugu weyn ee ciidamada militariga ee xaafadda wilberforce iyadoo xaaladda la dejiyey wasiirka warfaafinta ee dalkaasi jorna bah ayaa dadweynaha ugu baaqiyay inay guryahooda ku sugnaadaan ayadoo laamaha ammaanka ay ku dadaalayaan in lasoo xira dadkii weerarka soo qaaday tani ayaa imaanaysa kadib bilooyin ay waddankaasi ka socdaan rabshado xigay doorashadii dhacday waxaa la rajeynayaa in maanta u bilowdo wareegga labaad ee maxaabiista ay isdhaafsanayaan israa'iil iyo xamaas shalay ayay ahayd markii ay ururka xamaas ee falastiin sii daysay toban iyo toddoba qof oo isugu jira saddex iyo toban u dhashay israa'iil iyo afar ka soo jeeda dalka tailan israa'iil ayaa dhankeeda sii daysay soddon iyo sagaal maxaabiis ah oo falastiiniyiin ah xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in lala soo wadaagay liiska dadka ku jira gacanta xamaas ee maanta la sii dayn doono waxaa bayaanka ka soo baxay xafiiska netanyahu ku xusan in liiskan ay eegayaan saraakiisha ammaanka iyadoo ehelada dadkana lagu wargeliyey ugu dambeyntii xafiiska warfaafinta ee khaza ee dowladda falastiin ayaa sheegay in tan iyo toddobadii bishii hore ee oktoobar ee israa'iil gudaha khaza ku riday bambooyin gaaraya afartan kun oo taan saddex meelood hal meel tirada dadka ku nool khaza ayaa helin adeegyada asaasiga ay u baahan yihiin waxa uu xafiiska sheegay in burburka israa'iil ka geysatay khaza uu muujinayo siday uga go-an tahay in halkaasi ay noqoto meel aan lagu noolaan karin sidoo kale tirada carruurta lagu dilo khaza ayaa ka badan midda ubadka waa mid midda ubadka ee sanadkii hore ku naf waayey dagaalada ka taagan caalamka